magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii lix iyo toddobaatanaad ee aasaaska ciidamada bilayska soomaaliyeed wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ciidanka booliisku ay gaareen waxqabad muuqda muddooyinkii ugu dambeeyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho lix iyo toddobaatan sano ayay maanta u dabaaldegeen ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana munaasabad lagu muujinaya xuska lagu qabtay garoonka injineeriisow ee degmada cabdicasiis munaasabadda ayaa waxay ciidanka booliiska kusoo bandhigeen riwaayaday kaga matelayeen shaqa maalmeedkay ka qabtaan howlgalkooda caadiga ah munaasabadda oo aysan goobjoog ka ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa tegey wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska ayaa u dira hambalyo ciidanka booliiska sanad guuradooda toddobaatan iyo lixaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka afleyda dableyda booliiska soomaaliyeed iyo xaasaskooda sanad guurada toddobaatan iyo lixaad waxaana u rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay bashbash iyo barwaaqo ku gaaraan amniga gudaha maxamed abuukar islow ducaale ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay wax weyn ka qabteen amniga wuxuu sheegay inay fashiliyeen qaraxyo wuxuu hoosta ka xariiqa in ciidanka booliiska ay gaareen isku filaansho sida uu ka sheegay munaasabada ka dhacday garoonka injineer yariisow ee muqdisho waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay sida kahortaga cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab oo tiro aada u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay fashilinta iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeeleynta ummadda soomaaliyeed gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sida gaarigii lagu qabtay xaafadda hodan ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ah ee ku haayaan dambiilayaasha ee filnaanshaha booliiska soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka soomaaliyeed taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro imaanka wadooyinka gala garoonka kubadda cagta injineer yariisow ayaa aada loo adkeeyey ciidamada amniga ayaa hore wadooyinka iyo goobaha kaagdhow ciidanka koofi guduuda madaxtooyada ayaa qeyb ka ah xaqiijinta amniga iyadoo lagu wada in munaasabadda uu ka qeyb galo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo balse maanta kama soo muuqan fagaaraha injineer yariisow madaxweyne maxamed cabdulaahi sidoo kale waxaana goobta tegin ra-iisul wasaare xasan cali khayre lama oga sababta keentay in labada mas-uul ay ka baaqsadaan munaasabadan ciidanka booliiska ku khusayeen aas-aaskoodii cabdulqaadir okey v o a muqdisho